bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku haastaysan tahay afar iyo labaatanka bisha juun sannadda labada kun toddoba iyo tobanka ku soo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan hogaamiye ka tirsan ururka al-shabaab ayaa liiska argagixisada waxaa ka saaray dowladda maraykanka kaa oo horey madaxiisa loo duldhigay shan milyan oo lacagta dollarka maraykanka mukhtaar ruubow cali abuumasuur afhayeenkii hore ee dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab ahaana ku-xigeenkii hogaamiyihii hore ee la qaarijiyey axmed cabdi gudane ayaa dowladda maraykanka waxa ay shaacisay in liiska argagixisada laga saaray iyadoo horey madaxiisa lacaga loogu doondoonayay hogaamiyahan al-shabaab ka tirsan ruubow cali abuumasuur ayaa la hadal hayay muddooyinkii dambe in khilaaf baahsan uu soo kala dhex galay isiga iyo sidoo kale rag horjoogayaalka ah ururka al-shabaab taasoo keentay qaar ka mid ah ku-xigeenadiisii in la qaarijiyey iyadoo sidoo kalena uu ku dhuumaalaysanayay qeybo ka mid ah deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sida la warhayay sidoo kale ruubow cali abuumansuur ayaa la hadal hayay in wadahadallo uu kula jiro dowladda federaalk soomaaliya taasi uu ku qorshaynayo inuu isaga soo baxo ka mid ahaanshaha kooxda al-shabaab oo in muddoa uu ka tirsanaa iyadoona haatan aan la ogeen halka uu kaga sugan yahay soomaaliya muddooyinkii dambena ma jirin wax war oo ka soo baxay cali waa ninka lagu magacaabo mukhtaar ruubow cali abuumansuur oo warbaahinta ay heshay iyadoo oo la rumaysan yahay inuu yahay shaqsi ka dhuumanaya qaar ka mid a hogaamiyaasha sarsare ee kooxda al-shabaab dhanka kalena maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu soo dhowey doono mukhtaar ruubow cali abuumansuur oo liiska argagixisada laga saaray wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ugaas xasan cabdi maxamed oo warbaahinta kula hadlayay ay magaalada baydhabo ayaa waxa uu xaqiijiyey inay jiraan xiriir toos ah oo ka dhexeeya koonfur galbeed soomaaliya iyo sheekh mukhtaar ruubow cali abuumansuur kaasoo ku aadan hanaanka soo dhoweynta haddii uu isku soo dhiibayo dhinaca maamulkaasi hadda annaga kama warqabno halka uu ku sugan yahay ruubow waxaana horey noogu socday wadahadallo ku aadan soo dhoweynta iyo inuu isku soo dhiibo dhinaca koonfur galbeed soomaaliya sidaasi warbaahinta waxaa u sheegay wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi zahra ishaad adiguba u sheegtay mukhtaar ruubow waa nin caan ah oo la